tababaro ay soo qabanqaabisay hay-adda gabdhaha suxufiyiinta soomaaliyeed ee wimesom ayaa waxa uu ujeedkiisu ahaa habka ay xogaha u gaarkaha u keedsan karaan waxaa tababarkan ka faa-iideystay in ka badan shan iyo toban gabdho oo ka kala yimid xarumaha warbaahineed ee ku yaala magaalada jowhar caasimadda hirshabeelle ugu horeyn waxaa goobta uu ka socday tababarkan ka hadlay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta gobolka shabeellaha dhexe ibraahim cali nuur isagoo kaga mahadceliyey hay-adda tababarkan bixinaysa marka runtii aaday muhiim u tahay tababarkan in gabdhaha la siiyo sida markaas u xafidin lahaayeen xogtooda ay gaarku ah ama social media ha noqoto ama taleefanadooda gaarka oo gacantii ay ku wataan sidoo kale marka ay cilado timaado ama in qof facebook marka laga jabsado ay dhacdo ama in qof dhibaato loo geysto inta badan waxaa la raadiyaa oo arrimahaasi laa wax nagala qabo ama noo soo celi raggaa la raadiyaa haddana tan waxay tusaale u noqon doontaa in yacni in la helo gabdho markaasi haddii dhibaato ay soo gaarto in markaasi ay ka hortagaan markaasi waxyaabaha kusoo socda dhibaatada ah ama haddii gabar ay dhibaato ku dhacda inay gabar kale inay u tagto ay dhihi karto dhibaatadaanaa dhinaca social mediaga haysatee bal iga caabi in la helo yacni gabar gabar kale caabin karto ama gabar dhibaato ku haysato dhibaatada soo gaartay in yacni ay wax ka tari doonto marka runtii tababarkan wuxuu faa'iido badan u leeyahay gabdhaha waanu ku faraxsannahay
dhanka kale fartuun aadan xeefow oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe ayaa iyadana dhankeeda ka hadashay tababarkan ay ka faa-iideysteen qaar ka mid ah gabdhaha suxufiyiinta magaalada jowhar iyadoo dardaaran u jeedisay inay gabdhaha ka faa-iideystaan tababarkani ay bixinayso hay-adda wemisom
xogta marka looga hadlayo barnaamijkan barnaamij aada u muhiim ah waa annagana muhiim uu noo yahay in markasta aan xafidano taleefanadeena iyo kombyuutaradeenna waxaa noogu jiro dokumentiyaa noogu jiri kara oo sir ah oo haddii lagaa hela dokumentiyadaas hadhowdii dambe ay kuu noqon karto in adiga lagugu dhibaateeyo kale marka barnaamijkan aada u qiimo badan yahay waxaan ugu mahad celinayaa maamo marashi cabdi oo markastaba gabdhaha u damqata gabdhaha gobolka shabeellaha dhexe aada ugu diirnaxda iyo guud ahaan hirshabeelle waxaan leeyahay jasaakallah barnaamijkan waqtiga badan aada gelisay ee laga soo qabtay maamul goboleedyada kaleento annagana aan nahay maamul goboleedkii ugu dambeeyey caasimadda hirshabeelle markastana sidaad ugu damqanaysa gabdhaha aad ugu diirnaxaysana kaga mahad celinayaa idinkana waxaan rajeynayaa barnaamijkan meesha aan ku bara doono in aad qaada doontaan markaad kula laabataan taleefanadiina aad xafido doontaan iyo kombyuutaradiina sakuuradadiina aad ilaasha doontiin waadna mahadsantihiin waa markii ugu horeysay ay gabdhaha suxufiyiinta hirshabeelle ay ka faa-iideystaan tababarkan ku aadan xog ilaalinta